bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya taliyaha ciidamada amisom iyo saraakiil kale ayaa tegay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyagoo halkaasi kula kulmay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee lagu soo gebagabeeyey galmudug munaasabad lagu xusayey maalinta cunnada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay dhoolatus ku saabsanaa habka ay ula wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab qaramada midoobay ayaa iyana waxa ay soo dhoweysay doorashooyinka aqalka sare ee ka socda ee ku soo gebagaboobay magaalada cadaado dhinaca kale guddiga doorashooyinka ayaa iyana soo dhoweeyey doorashadaasi iyagoo bogaadiyey qaabka ay u dhacday wararka dibadda ee habeenimadan aynu idin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dalka kuweyt waxaa la kala diray baarlamaanka kadib markii ay hor istaageen qorshe ay xukuumaddu doonaysay in la meel mariyo dalka yemanna qaramada midoobay dowladda britain iyo maraykankuba waxa ay ku dhawaaqeen in si deg dega loo joojiyo xabadda ka soconaysa qaymo ka mid a waddankaasi yeman waa habeennimo axad isniin ay soo gelayso taarikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey qaabkii ay u dhacday doorashooyinkii xubnaha aqalka sare ee galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in uu u hambalyaynayo madaxda iyo baarlamaanka galmudug tillaabadii dimuqraadiyadda ahayd ee ay ku soo doorteen xubnaha aqalka sare u matelaya galmudug madaxweynaha ayaa waxa uu yidhi waxaan marka hore u hambalyaynayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug doorashadii ay shalayto ay ku soo doorteen xubnihii u matelayay aqalka sare jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dowlad goboleedka galmudug waxa uu ku ammaanay wadatashi kadib qaabka ay u soo gudbiyeen xubnaha matelaya aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu si gaar ah u bogaadiyey doorka haweenka iyo matalaadda ay ku leeyihiin aqalka sare waxaana uu markaasi sheegay in arrintaasi ay tahay tallaabo wanaagsan oo dhanka dimuqraadiya lagu guulaystay waxaan si gaar ah ugu hambalyaynayaa samsam daahir maxamuud iyo jawaahir axmed cilmi oo noqday labadii dumar ahayd ee ugu horraysay ee loo doorto in ay ka mid noqdaan aqalka sare ee dalka waana taariikh cusub oo soomaaliya u bilaabatay madasha wadatashiga qaran ayaa horey waxa ay u go'aamiyeen boqolkiiba soddon xubnaha aqalka sare in ay dumar noqdaan sidaasi darteed waxaan soo dhowaynayaa sida dimuqraadiyadda leh ee baarlamaanka galmudug ay u soo xusheen labo haween ah oo ka mid noqonaya siddeedda xubnood ee aqalka sare u matelaya maamulka galmudug ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii waxa uu kula dardaarmay dowlad goboleedyada kale in sidaasi oo kale xubnaha aqalka sare ay u soo xushaan oo ay markaasi ku soo daraan ay u soo codeeyaan haweenka waxa uu yidhi haweenku waa geesiyaal u istaagay nabadaynta iyo horumarka dalka dhinaca kale guddiga doorashooyinka ayaayana waxaay soo dhoweeyeen tallaabadaasi lagu doortay xubnaha aqalka sare ee ka dhacday magaalada cadaado ee galmudug waxaana puntland iyo koonfur galbeed ay ugu baaqeen iyana inay soo dedejiyaan xubnaha aqalka sare taliyaha ciidanka amisom iyo saraakiil kale ayaa waxay gaareen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaanay halkaasi kula kulmeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena maxamed muuse maxamed saraakiil ka socda ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa waxay maanta gaareen magaalada jowhar ee caasimada gobolka shabeellada dhexe wafdiga oo horkacayay taliyaha guud ee howlgalka midooda afrika jenaraal cusmaan nuur subagle ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey mas-uuliin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed odowa iyo guddoomiyaha cusbe ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan barre maxamed iyagoo ay ka sheekaysteen xaalada guud habsame u socodka shirka oo maraya heerkii gabagabada iyo sida loo dhammaystiri lahaa wafdiga oo ulajeedkiisa ah oo kurgelid xaaladda goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalk soomaaliya oo u matalayo maamulka hirshabeelle waxay sidoo kale ka hadleen arrimaha nabadgelyada hay-adaha kala duwan ammaanka gobolka shabeellada dhexe aad iyo aad buu umahadsan yahay weliyaheena maxamed muuse maxamed ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa ay soo bandhigeen dhoolatus ay ku muujinayeen farsamada iyo habka ay u adeegsanayaan marka ay waa habka ay u marayaan la wareegidda deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab haddaba warbixinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna cabdishakuur
cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta dhoolatus ay u diyaargaroobayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanadii dhowaan ay banneeyeen ciidamada amisom waxa ay ku soo bandhigeen xarunta taliska guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee lamagalaay ciidamada dhoolatuska soo bandhigay ayaa waxay wateen gaadiid dagaal oo dhowaan dowladda soomaaliya ay ku wareejisay taliska guutada tobnaad waxaana ciidamadu maanta ay si rasmi uga howlgaleen gaadiidkaasi taliyaha guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka hiiraan korneyl towane axmed gurre ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen howlgalkaasi ballaaran
ciidamada xogga dalka soomaaliyeed ee halkan ku sugan oo guutada tobnaad waxay ku jiraan diyaargarow diyaargarowgaas oo looga go' leeyahay in lagu difaaco guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkan annaga hadda mas-uuliyadiisa ayna saaran tahay oo hadda meelo ay ciidamadii deganaa isaga soo guureen ayaan waxaan ugu diyaargaroobaynaa inaan buuxino meelaha ay ciidamada ka soo baxeen iyo inaan difaacno magaalooyinka waaweyn maadaama xilligan doorasho lagu jiro oo laga yaabo in carqalado iyo wax ay iska yimaadaan marka howlahaas ayaan uga go' lahayn abaawilka ciidanka aan iyo iyo diyaargarowga aan ku jirnay sidii loo sugi lahaa ammaanka qaranka guud ahaan gaar ahaan ammaanka gobolkan aan ku sugannahay ciidankeennu waa ciidan awoodo runtii guutada halkan joogto waa guuto awoodo oo oo xagga oo geesiina oo xagga howlgallada ku fiican oo aan ugu tala mataqaana aan loo diyaariyey xagga tababarka iyo xagga qalabkaba ku filan inay gobolka difaacdo wayna difaaci doontaa waad arki doontaa haddii rabbi idmo ama ha haato xilliga doorashooyinka xasaasiga lagu jiro oo kala guurka ah ama haato guud ahaan difaaca waddanka iyo qaranka gaar ahaan hadda midka gobolkan aan ku sugannahay korneyl towane ayaa sidoo kale sheegay in aan loo baahnayn in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka hiiraan lagu tilmaamo ciidan dowlad goboleed waxaanuu bulshadu ugu digay hadallada muddooyinkii lasoo dhaafay ay isla dhexmarayeen ee arrimahaas la xiriira waxaan kaloon arkayey kuwa internetiyo ku qorayo oo dhahayo ciidan maamuleed iyo ciidan saas war waxaas ma jiraan annagaa meeshaan ka ciidana gobolkana annagaa waajibaadka naga saaran yahay inaan difaacano ciidan kaloo ciidan kaloo u baahan yaho qabiileed ama mid kaloo oo internet lagu qorqorayna uma baahno annagaa ku filan annagaa difaaci karno dee waana aragtaano indhihiinaan isku tusnay inaan ku filannahay horena waa u difaaci jirnay meelaha yaryarkaa wadda cadowga ka soo baxana oo tuulooyinka magaalooyinka waaweyn hadda cadow sida ceel cali iyo baalkina waad arki doontaan annagaa annagaa annagaa buuxi doona kaalintii ay ciidamadaasi barneeyeen taliyaha guutada tobnaad korneyl tawane axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada aysan qaadanin wararka qaldan ee sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay isku ballaari rabaan qaar ka mid a deegaanada gobolka hiiraan oo dhowaan iskaga baxeen ciidanka amisom waxa uuna sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay awood u leeyihiin in ay maleeshiyadaasi ka difaacaan guud ahaan gobolka hiiraan waxaan rabaa dadka waxaan maqlayay maalmahan waxaan maqlayay dadkan hadda aan la degannahay oo reer hiiraan ayagoo dhahayo ciidamada baxay walxaa saasa mataqaanaa cadowgiyaa soo dhow ama cadowgiyaa imaanayo war waxaa isaga tala baxaan indhahoodii ku arkayeen ciidan difaaci karo oo ku filan horeynu u difaaci jira ayaa jooga magaalooyinkan oo qaranku leeyahay ayagaa ku filan intaasi kadib ayaa ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka waxa ay socdaal dheer ku mareen gudaha magaalada iyo daafaheeda cabdishakuur ismaan cali
aqoon isweydaarsi looga hadlayay sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxda oo ay ka qayb galeen shirkadaha gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale ganacsato ayaa maantay lagu qabtay magaalada tan muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna axmed cali kaahiye
aqoon isweydaarsigani ayaa waxaa ka qayb galay oo loogu yeeray shirkadaha ganacsiga dalka ka jira ee shaqooyin ka bixiya jaamacadaha iyo xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana ajendaha aqoon isweydaarsigani ahaa sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada ka soo baxaysa jaamacadaha dalka ama ka soo baxday ee waxbaratay oo in badan oo ka mid ahi shaqo la-aan ay ku yihiin gudaha dalka ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay markaa ka doodayeen sida ugu wanaagsan ee dhallinyaradani waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqo si ay u yaraato shaqola'aanta arrintaas oo ay door weyn ka qaadan karaan ganacsatada iyo jaamacadaha dalka ee soo saara dhallinyarada waxaa soo qabanqaabiya isku imaatinkani xarunta shaqo abuurka ee fursad job center oo hoos tegaysa markaasi hay-adda eftin foundation waxaanay kaashanaysay rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya madaxa barnaamijkani cabdulqaadir macalin maxamed ayaa u sharaxay ka qaybgalayaasha aqoon iswadaarsiga iyo muhiimadda uu leeyahay dooda marka waxay ku saabsan tahay bangiyo badanaa dalka jiro dad bay shaqaalaysiiyaan shirkado kalaa jiro jaamacadaha dad ay qaateen qof kastaba waxyaabaha uu qabtay iyo maxay ahaydee waxyaaba kusoo kordhiyay suuqa shaqada iyo baahida shaqadoonka iyo waxyaabaha la qaban doono iyo dadkan si isu kaashan lahaayeen in dalkan dalan ahayn aysan lahayn meel kale u aadi lahayn oo loo jeeyin lahaa maadaama ay jaamacadihii joogaan bangiyadii joogaan shirkadihii kale joogaan dowladda joogto inaan isweydaarsan aqoonteeni iyo waxyaabaha oo khibradda ah aan wadaagno uu ku saabsan yahay waxaan umalayn doonaa dood dood furay noqon doontaa haashim ducaale oo xubin ka ah rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka oo isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in doorka rugta ganacsiga soomaaliya uu yahay in dhallinyaradani shaqo loo abuuro kaalin weynna ay ka geysanayso rugtu rugta ganacsiga mar walba waxay diyaar u tahay wixii wadanka lagu horumarinaya inay qayb ka tahay waxaanan ku faraxsanahay inaan nahay qayb ka mid ah dad hadda diyaariyayaasha brograamkan iyo brograamo la mid ah waana wax aad loogu farxo wasaaradda shaqada dadkii shaqa bixiyiinta ahaa intaba inay meel wada fadhiyaan iyo dhallinyaradiisiiba waana muhiim arrintaas waanan ku faraxsanahay inaan anoo matalaya rugta ganacsiga maanta aan ka soo qayb galo ugu dambayntii waxaa ka hadlay ismaaciil macalin cabdulaahi agaasimaha tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana halkaasi uu ka sheegay doorka wasaaradda ee ku aadan dhallinyarada waxbaratay iyo sida ay shaqo u heli lahaayeen
annagoo fulinayna waajibka shaqo ee iyo xuquuqda ay ka siman yihiin xagga tacliinta ah gabdhaha iyo wiilasha waxaan rabnaa mustaqbalka insha allah inaan gaarsiino wiilasha iyo gabdhaha inay shaqada u sinaadaan oo aan midna lagu xadgudbin maxaa jira shaqada waa loo siman yahay waxyaabaa loo siman yahay oo ragga iyo dumarka ay ka siman yihiin oo gabdhaha iyo wiilasha ay ka siman yihiin ayaa shaqada kow ay ka tahay marka annagoo taas og ayaa waxaan rabnaa in gabdhihiina shaqo la siiyo wiilashiina shaqo la siiyo boqolkiiba intaasba ayadoon la dhihin inta la sii kara la siiyo duruufaha hadda aan ku jirno haddii laga gudbana boqolkiiba konton boqolkiiba konton looga dhigo insha allah waxaan rajaynaynaa marka mustaqbal wanaagsan dalkeenna soomaaliya oo waqti dheer dunida dib uga dhacay colaado iyo burburna galay hase ahaatee dib uga soo kabanaya ayaa waxa uu ka mid yahay waddammada shaqola'aantu hayso in badan oo ka mida dadkooda dadaalada socda ee shaqo abuurka loogu samaynayo dhallinyarada waxbaratay ayaana ah rajo weyn oo markaasi dhiirigelin u noqon karta dhallinyarada waxbaranaysa
munaasabad lagu xusayay maalinta cunnada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo wariyaheenna muxudiin macalin cabdulle m m c
xuska maalinta caalamiga ah ee cunnada oo ay soo agaasimeen mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka socday hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyo xubin matalaya ururka iskaashatooyinka ahmiyadda ay leedahay in dadku ay wax soo saar sameeyaan iyo qaabka loo dhiiragelin karo arrintaasi ayay ka hadleen madaxda ka qaybgalay munaasabadda agaasimaha wasaaradda beeraha soomaaliya doctor maxamuud maxamed maxamuud ayaa ugu horreyn ka hadlay muhiimadda maalintan maalintii cuntada adduunka iyo maalintii beeralayda soomaaliyeed oo shan iyo tobanka oktoobar marka waa labadii waan isu keennay xildhibaanada ka qaybgalay munaasabadda iyo xubnaha matalaya faw ayaa ku dardaarmay in door lagu yeesho horumarinta wax soo saarka dalka oo si weyn looga faa'iidaysan karo anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka waxaan isleeyahay kow hambalyo ayaan leeyahay wasaaradda beeraha madaxdeeda shaqaalaheeda eh, iskaashatooyinka beeralayda soomaaliyeed meel walba ay joogaan u dabaaldegidda maalinta xafladdan ee cuntada adduunka
dalkan aad u jeedaanna waa dal qani ah oo wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga wadamada afrika haddii la yidhaahdo ahaan lahaa haddii maamul fiican loo helo waddanka ugu horreeya oo leh webiyadii iyo dhulkii iyo beerihii iyo xoolihii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha soomaaliya mudane cabdicasiis saalax carmaan ayaa muujiyey in wasaaradda beeraha ay ku dadaalayso in dadka soomaaliyeed lagu taageero sidai ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka dalka wasaaradda beeraha tabcan eh, shaqo badan ay qabatay howl badan ay qabatay dadaal badan ay ku bixisay juhdi badan ay ku bixisay maanta nimcadan hortayna taagan eh, soomaaliya oo maanta barwaaqo ah colaad ka jirin dhib ka jirin oo green ah ilaahay horta ha nooga dhigo waddankayna wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe ayaa tilmaamay in qof waliba uu mudnaan ku leeyahay heerka uu gaarsiisan yahay wax soo saarkiisa iyo qaabka uu kaga faa'iidaysto kheyraadka dalkiisa
Een, waxaa la yidhaahdaa man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu qofka aan wuxuu cuni lahaa asagoo quudkiisa soo saaranin go'aan uu qaadan karo ma jiraan haddii run la sheego shacabka soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin ayaga waxaan ka toosin lahaa een, waxaan hadda meesha laga soo saarayo oo hoos yaalla waxna waxaa la yidhahdaa quutu daruuri waxna waxaa la yidhahdaa fawaakih waxa daruuriga ah waa kuwan dhinacan jira weeye waa waxa lagu noolaado kuwanna waa faakiho iyo ganacsi ganacsatada soomaaliyeed iyo beeralayda ayaga oo aad u mahadsan maadaama kontarool dawladeed oo wax isku dheelitiro la waayey baryahan dambe waxaa xoogga la saaray maxaa la dhoofiyaa oo wax ka soo baxaan ummaddu waxay cuni lahayd xoog lama saarin muxiidiin macalin cabdullaahi s n t v muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda maraykanka iyo britain iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa ku baaqay in xabad joojin aan shuruudo ka xirnayn laga hirgeliyo waddanka yeman kadib markii xiisadaha halkaasi ka taagani ay cirka isku shareereen xuutiyiinta waddankaasi yeman iyo kooxo kale oo gacansaar la leh madaxweynihii hore ee waddankaasi cali cabdalla saalax ayaa bilaabay dagaallo iyo dibadbaxyo xoogan kadib markii diyaarad ka mid a diyaaradaha isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ee waddankaasi yeman jooga ay duqaysay goob ay ka socdeen goob ay tacsiye ka socotay halkaas oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dadka isu soo baxay oo markii hore cara muujiyey ayaa kadib arrintaasi waxa ay isu bedeshay gacanka hadal iyadoo dagaaladuna ay sii xoogaysteen dowladaha maraykanka britain iyo qaramada midoobay dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya waxay ugu baaqeen in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan islamarkaana ay tahay in arrintaasi si deg dega looga wada hadlo warkii oo dhegaystayaal habeenimadan idinkaga imaanayay rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu nooga dhan yahay warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed faarax kaatimo waxaana ii farsamaynayey maxamed cabdiweli warka intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa ciddii warka iyaga uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho net